asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan sida joogtada ah ugu wadaagi jirnay howlaha farada badan ee noloshii hore ee soomaalida iyo midda maantaba khuseeya waana xubinteenna murtida maanta ee aan kolba ku miisaano qayb hor leh oo afkeenna ka mid a innaga oo ka eegeyna dhinacyo fara badan oo bulshada ay faa'iido ooga leedahay xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa mid ka mid a sheekooyinkeennii caalamiga ahaa si aad u ogtihiinba dhegaystayaal waxaa jira mahmaha soomaaliyeed oo dhahaysa qof kaste tusbax qumana la dhaho ayaa qoorta ugu jira tusbax qumana la dhahaa qoorta ugu jira ayaa la dhahaa waa mahmaah mahmaahdaas waxay leedahay qof kasta tusbax qumana la dhaho baa qoortaa ugu jira ama qof kasta tusbaxiisii ayuu qoorta ku wataa bay ina leedahay mahmaahdaas mahmaahdaas waxay ina tusaysaa ruux kaste inuu isagu isla qumay qof kaste inuu isagu isla qumay haddee ruux kasta hadduu isla qumanaado yaa khaldanaanhaya haddii ruux dhahaya anaa khaldan anaa khalad galay oo khaladkiiba aan la qaadanaynin oo cidnad maaragtay dembigii aadde ay xumbaarsatay ama ay gashay ayna tunka saaranaynin yaa khaldanaanhaya yaase qumanaanhaya waa su-aal meesha ku jirta ma ogtahay sidaa darteed waxaad aragtay ee dadku khalad gelayaan waa isla qumayin khaladaadkaad artay ee ay gelayaan boqolkiiba sagaashan in ku dhow waa isla qumayin markay khaladka gelayaan iyagoo khaladka og inuu khalad yahay ayaa qaarkood gelayaan markii la dhaho hebelow khalad baad gashayna wuu ku adkaysanayaa inuusan khalad gelin oo haddii ilaah ku idmahayo waa tii mid kale u dhahayay ceebi waa laba afmaroojis marka halkaa maxaa ka cad nin baa marka waxa uu ahaa nin aad iyo aad u khaladaad badan nin aad iyo aad u khaladaad badan ayuu ahaa hadduu khaladaad badnaa oo khaladaadkiisu badnaa gabadh ayuu ku khaldamay gabadhii uu ku khaldamay iyaduna mid khaladka cunta ma ahayn dadka waxaa jira dad khaladka qaata iyo dad aan khaladka qaadanin tusaale aniga hadda cabdinaasir ahaan hadii lagu khaldamo waxaa laga yaabaa raalli ahawdu inay ideeqdo waxaa kaloo laga yaabaa iyadoon raalli ahawba lay dhihin inaan isqanciyo oon iska tago oon dhaho waxaan khaladkii saxda ma kala yaqaana iska badaa oo aan iskaba tago qaar waxaa jira marka dadka iyagu aan khaldaminba oon khaladkooda aan ogoleynba in khalad ka dhaco hadday khalad ka dhacaana ka soo hooyanhaya haddii iyaga khalad lagu sameeyana hoogiyo badhigahaya ayaa dadka ka mid a marka gabadh buu ku khaldamay ee khaladkiibay waa u cuntami waayey dhab aarba iska lalmisa kaale haddii adigu marka dhinac u dhaqaaq wax badan baad khalad intaa dad ka gashaan iska tagtay maanta kaad ku baxa waa heladii libaax iyo xaaska kaa qaadi lah dam afkay jebisi oo isku marta wax islaanoo ka furfuraa la waayay haddii ay halkaa xaaladdu marayso gabadh baa u imaatay markaase waxay ku tidhi gabadha bay ka qancinaysaa maogta si uga sii daysa markaasay tidhi heblaayoy hee qofka fiican baa xumaanta yaqaanee qofka xuni xumaanta ma yaqaano fiicnaan bay u tahay bayt hiblaayoy qofka fiican baa xumaanta yaqaanee qofka xuni ma yaqaano xumaanta oo fiicnaan bay u tahay u fiirsayaa u fiirso hadda tusaale ahaanba ruux hadduu fiican yahay dee wuu yaqaanaa xumaanta laakiin hadduu xun yahay xumaantiisa maanta waa isugu mid wuxuu sameeyaba isaga waa ula qumanyahin waa uu ku dhaqaaqay waana isla qumanyahay taa iyadaana dee dadka aad bay ugu badan tahay marka maxay tidhi qofka fiican baa xumaanta yaqaanee qofka xuni xumaantiisa maanta ma kala yaqaano waana isugu mid ee iska daa walaalay sidii bay kaga furfurtay maxaa halkaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay ruuxa xuni inuusan xumaantiisa maanta kale aqoonin midka fiicanna uu xumaantiisa maanta kala yaqaano halkaas ayay ka soo baxday waana meesha dee xun iyo san waa isugu mid hebel laga odhan jiray dadkeennii halhayska ay u ahaan jirtay ama halkudhigga dadkeenna u ahayd mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka iib waxaa la yidhi barbaarin dhalid baa ka horaysa barbaarin dhalid baa ka horaysa